taqbiirta aad maqasheen waxaa ku dhawaaqaya qaybaha kala duwan bulshada ku nool degmada balcad oo u dhow magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay waddooyinka balcad si ay u daawadaan oo ay u soo dhoweeyaan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasi oo ooda soo jabsaday kontaroolada laga difaaco degmada balcad carruur iyo dhallinyaro ayaa qayb ka ah dadka isku soo baxay kuwaas oo qaarkood ay afka yimaadeen wixii ka dambeeyey markii dhidhibada loo taagay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la rumaysan yahay in qaar ka mid a dadka muuqaalkan ka soo muuqday ay xilligan u tahay markii ugu horaysay oo ay arkaan quwadda xooggan oo u dagaalamaysa hirgelinta shareecada islaamka iyo inuu kor noqdo kitaabka allah oo loo xukun tago dadka kiiradu ka muuqato waxaa ka mid ah dad xasuusan xilligii ay mujaahidiinta ka talinayeen gobolka shabeellaha dhexe wakhtigaas oo ay dareemeen xasilooni iyo amni muuqaalkan ayaad ku arkaysaa bulshada balcad iyo mujaahidiinta oo isku milmay halka ciidamada dowladda federaalka ku wada badbaaday ay raadsadeen oo ay u carareen saldhigga ciidamada burundi ay ku leeyihiin degmada balcad maydadka ciidamada dowladda federaalka ayaa daadsan waddooyinka halka qaar dhaawacyo ahna ay dhammaystirayaan askarta shabaabulmujaahidiin ciidamada fuliya howlgalkan qorshaysan ayaa la arkayaa iyagoo raayada ka taagaya saldhigyada ciidamada dowladda federaalka muddo saacado ah ayay balcad ku kifaaxayeen dagaalyahanada al-shabaab sida laga dheehan karay muuqaalka la baahiyey sannado badan ayaa hub iyo hanti lagu bixiyey sidii loo kala geyn lahaa al-shabaab iyo ummadda soomaaliyeed waxaana la isku dayey in hannaan kasta loo maro sumcadilidooda balse muuqaalkan laga keenay degmada balcad ayaa tusaale cad u ah in ummaddu ay dulman tahay oo ay u baahan tahay cid garab istaagta oo ka dulqaada dulliga iyo dhibaatada haysata